Kulankan oo ay soo qaban qaabisay Hay'adda U Diyaargarowga Aafooyinka iyo Kaydka Raashinka Maamulka Somalilan ayaa waxaa lagu gorfeynayaa siyaasadda u adkeysiga cimilada Somalilan. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay isku duwayaasha Hay'adda U Diyaargarowga Aafooyinka iyo Kaydka Raashinka Deegaanada Maamulka Somalilan oo dhan iyo agaasimaha Waaxda Qorsheynta ee Hay'adda U Diyaargarowga Aafooyinka iyo Kaydka Raashinka Maamulka Somalilan. Agaasimaha Waaxda Qorsheynta ee Hay'adda U Diyaargarowga Aafooyinka iyo Kaydka Raashinka Maamulka Somalilan Xasan Daahir Diirire ayaa ka warbixiyay kulankan muhiimadiisa.
Ka hortagga aafooyinka iyo masiibooyinka berigii hore waxaynu lahayn qaab dhaqameed aynu u saadaalino oo ay dadkeennii hore u saadaalin jireen. Xilligaa markay noqoto abaar baa soo beegan, xilligaa markay noqoto roobab iyo daadad baa la filaya, xilligaa markay noqoto sidaa tii baa la casriyeeyey hay-adda NADFOD oo kaashanaysa hay-adaha kala duwan ee caalamiga iyo kuwa maxalliga waxaa u shaqeeya system early warning system systemkaasi wuxuu u shaqeeyaa in uu kasii digo mar walba wixii jira khataraha dabiiciga ee jira ayuu noo sii sheegaa bulshada gobolada ku nool community baa jira lagu tababaray qaabkii ay xogtaa usoo gudbin lahaayeen oo talefeena ay kusoo gudbin lahaayeen kuwa smartphoneska iyo kuwan yaryara kaleba xogtaasi waxay kusoo dhacdaa dashboardka centerka yaalla xogtaasaa la analyskareeyaa oo la rogrogaa markaasaa waxaa laga soo saaraa warbixin warbixintaasaa bulshada dib loogula wadaaga cabdiraxmaan maxamed ismaaciil guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka maamulka somalilan ayaa kula dardaarmay ka qayb qaatayaasha kulankan in ay ka faa'iidaystaan muddada uu socdo kulankan waxyaabo badan oo aynaan hore u aqoonay lagu soo kordhisay xilliyo roobka loo batayna roobkii waa la waayaya xilliyo aan la gelinna waxaan markana in cimiladii isbedelo roob badan daaya labada jeerba waxaa kuley dhibaatooyin baa ka imanaya haddaan loo sii diyaargaroobin oo ama diyaargaroob fog aan loo samayn diyaargaroob fog waxa weeye abaaraha oo kale inaynu dib usii wada samaysano iyo marka abaar soo loodahay sidii looga hortegi lahaa marka labada jeerba waxaynu doonaynaa inaynu ka soo saarno go-aamo iyo ku talagal aynu ku talagalno kulankan ayaa ah mid kor loogu qaadayay aqoonta iyo siyaasadda u adkeysiga cimilada maamulka somalilan